guud ahaan imtixaanka hirshabeelle magaalada keliya oo ka baaqatay waa magaalada beledweyne waxaana keenay sabab imtixaankii loo qaadi waayey ka dhacay soomaaliya oo dhan oo centralizer ka ahay waxaa sababta u ahay oo keli ah fatahaadii caamka ahayd oo taariikhda soomaaliya aan ka dhicin magaaladan fatahaadii hore usoo mari jiro kale kun saddex boqol siddeetan iyo kow arday allah unaxariisto hal arday oo iskuulka ex xalan haddana mujamac ah ayaa bifatahaadii ku geeriyooday ilaahay ha unaxariisto qabaqaabadina ilaa shan maalmood ayaan ku jirnay ilaa toban iyo toddoba maalmoodna ardada wacyigelin ayaa lasiiye waa u sheegnay iskuulaadka dugsiyada sare magaalada bel way badan yihiin laakiin si maamul ahaan wax loo habeeyo oo loo aan u habeynay waxaan ugu talagalay inaan ka dhigno toddoba goobood magaalada beledweyne kow xarunta ugu weyn waa iskuulka xalane oo hadda loo yaqaano mujamac waxaa ku gashay shan boqol iyo sideed arday ilaa dhowr iskuul saddex iskuul ayaa ku gashay waxaa kaloo kusoo xigay iskuulka sheekh maxamed macalin oo ay ku gashay maxay ahato asna arday badan waxaa kaloo ku galay iskuulka xawataako oo boqol toban lix arday ay ku gashay iskuulka buundaweyn oo ay ku gashay laba boqol iyo toban arday iskuulka alaqsa ama ex jamaljan ee xaafadda walwadaag oo ku yaalo maxay asagana waxaa ku gashay boqol konton sagaal arday iskuulka horseed asna waxaa ku gashay isla xaafadda walwadaag asna waxaa ku gashay boqol iyo siddeetan arday sheekh maxamed macalin haddaan usoo laabto waa laba boqol iyo sideed arday waana magaalada labaad ee kusoo xigto magaalooyinka soomaaliya oo dhan magaalada kusoo xigta magaalada muqdisho waa magaalada beledweyne oo kun iyo saddex boqol sideetan kow arday ufadhiya sanadka horena way kasii badnaayeen sanadkan ayaa yareen ugu dambeyn ma noo sheegi kartaa tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay sanadkan deegaanada hirshabeelle magaalooyinka iyo sida loogu kala badnaa waxaa jiro yani magaalada beledweyne oo kale kun saddex boqol sideetan kow arday ayaa imtixaanka ka gashay magaalada jowhor ayaa kusoo xigtay waxaa imtixaanka ka galay afar boqol iyo kow arday magaalada balcad toddobaatan arday ayaa ka gashay magaalada buruur sagaashan afar arday ayaa ka gashay magaalada jalalaqsi waxaa ka gashay sagaal arday sida dawladda meelihii ayaa lagu kala daray oo ay aadi karaan oo kale daladihii meelihii kale loo kala diri karo matabaan oo kale afar iyo toban arday ayaa ka gashay magaalada matabaan marka maxaas kama gelin oo fanfoor maleen magaalooyinka kalena fanfoor maysan lahaynin matabaana maadaama fatahaada intay ka jirta imtixaankiina ay diyaar u yihiin ay galaan waxaan la xiriirnay wasaaradda waxbarashada ee galmudug ayaga ayaan u dirnay ayagaan dukumenti u qornay waxay ku galeen dhuusmarada ay ku galeen marka tirada guud haddii intaas laisku daro laba kun afartan iyo sagaal arday ayaa ku gashay guud ahaan hirshabeelle waxaan rabaa in anagoo fursadan qaaliga ah oo muhiimka ah aan uga faa'iidaysto adduunyada dhegeysanaysa oo dhan soomaalida meel walbay joogto iyo maxay atay wasaaradda waxbarashada federaalka hidaaya tacliinta sare soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dham iyo madaxa jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee la yihaahdo maxamed axmed jimcaale ee mas-uulkaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan cod dheer u sheego in jaamacadda ummadda soomaliya magaalada beledweyne qeyb ay ka furato dhulkiina waa diyaar ay ka furo lahayd wasaaradda waxbarashada ee hirshabeelle iyo maamulka gobolka hiiraan guddoomiyahooda inta dhanba yani waxaan maxay ahda diyaar loo leeyahay dhulkaay ka fur lahaayeen marka waxaan rabnaa inaan xaqii ay hesho magaaladan khaasatan waxbarashada ay ulahayd oo laga furo xarun maadaama ay tahay magaalada kusoo xigta magaalada beledweyne ardada markay qalin jibiyaanu carabnaa ina jaamacadda umadda oo dadka dhan dowladnimadii soomaliya lagu soo horto ina xarun magaalada beledweyne ay ka furato codsigaasna waa soo jeedin